gudaha xarunta warbaahinta evidensiash ee magaalada mabuto ee dalka mosambique reginaldo jampule iyo kooxdiisu waxa ay ku howlan yihiin sidii loo hubin lahaa saxnaanta xogaha si loola dagaalamo wararka been abuurka ah isaga iyo saaxiibkiis nelson mukanze ayaa sheegay in ay afar sano ka hor wada aasaaseen wargeyska evidensiash maadaama warbaahinta kale aanay xaqiijin karin xogaha ama adeegsan karin xog ururin iyo falanqeyn saxaafadeed jambule waxa uu sheegay in akhrisayaashooda ay si deg dega u kordheen oo ay u bateen wargeyska evidensiash waxa uu wakhti yar gudaheed uu ku helay caanimo sare sababtoo ah waa habka aan u wajahnay saxaafadda mar baanu haysanay bog yar oo gaar ah oo aanu ku hubin jirnay wararka waaweyn ee baraha bulshada lagu faafiyo sanadkan jambule waxa uu ka warbixiyey sababta osofo momade hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee mosambique aanu uga soo muuqan fagaarayaasha toddobaadkii ugu horreeyey ee ololaha doorashada madaxtooyada evidensiash waxa ay bilowday baaritaanka sawir ku jiray bogga facebooka ee musharaxa oo muujinayay in uu ku mashquulsanaa safar shaqo oo dalka dibaddiisa ah waxaan horay ula xiriirnay qalab lagu hubiyo sawirada waxaan sawirka gelinay softwareki waxaanu ogaanay in sawirkaasi isla boggaha lagu daabacay sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii tani waxay bedeshay sheekadii marin habaaminta lahayd ee dadweynaha loo sheegay iyada oo wararka khaldan ay baraha bulshada kusii faafayaan wariye ka tirsan hay-adda warbaahinta ee misa mozambique armando niamtumbo ayaa sheegay in loo baahan yahay maalgashi teknolojiyadeed si xarumaha wararka loogu tababaro wariyaasha sidii loola dagaalami lahaa wararka been abuurka ah teknolojiyadda casriga ah ayaa noo suurto gelisay xog badan oo aan uga qayb qaadan karno arrimaha dowladnimo arrimahaasi oo aada u adkaa soddon sano ka hor laakiin dhinaca kale teknolojiyaddu waxay leedahay khasaaro mid ka mid ahna waa wararka been abuurka ah ee sida fudud loo faafin karo miisa mosambique waxay bixisaa adeegyo xaqiijin xogta ah waxayna tababaro siisaa wariyaasha sida uu sheegay nianthumbo waxaa jira qalab dijitaal ah oo naga caawiya arrintan annaga oo ka tirsan misa mosambique waxaanu u qabanay tababaro ardayda saxaafadda wariyayaasha iyo bulshada rayidka ah kuwaasoo ku saabsan sida loo isticmaalo aaladahan iyadoo ayse soo tarayso ku tiirsanaanta dadweynaha ee baraha bulshada si ay xog u helaan waxaa la rumaysan yahay in kooxda kooxaha sida evidensiash iyo misa mosambique ay noqon doonaan aalad awood leh oo lagu hubiyo xog sax ah si dadweynuhu ay xaqiiqada u ogaadaan